بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaa durustan iyo muxaadaraadkan idiin soo gudbinaya oo aad kala socotaan golaha dacwada www qardaawi com
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الأحبة في الله نبينا صلى الله عليه وسلم ayaa wuxuu yidhi iimaanka gantooyinkiisa ama sidooyinkiisa oo laga wado qaybihiisa ama khisaashiisa waxaa ugu adag buu nabigu sal lay slam uguna xoog badan ruuxu inuu ilaahay dartii wax u heleeliyo ilaahay dartii wax ugu heliyo ilaahay dartiina wax ula coloobo oo u naco ilaahay dartii inuu wax u jeclaado ilaahay dartiina uu wax u naco haddii jacaylkaaga iyo nacaybkaaga iyo hiiladaada iyo kahiilintaadu aynan ilaahay dartii ahayn iimaam iimaanka jannada lagu galo diintana lagu soo galo qodobadiisa asaasiga qodobkii ugu asaasisanaa baa kaa maqan awsaqu cura aliimaan buu nabigu ku tilmaamay sal lay slam waa iimaanka dhamaystirankiisa way sida xadiidka cabdillahi bni cabaas lafdi kale ku yimid ku tusay macnaheedu wax wey marka mu'minku dadka mu'miniintaabuu ka tirsan yahay ayaguu jecel yahay ayaguu ku qadiyad yahay gaalada iyo waxay wataanna waa nacab yahay la barnaamijna ma aha sidaa haddaadan u sifaysnayn iimaankaagu waxaad u baahan tahay inaad dib u eegto waxa aad ku sugan tahay ma aha wixii rabbi ku faray tabaaraka wa tacaala allah tabaaraka wa tacaala si adag ayuu mas'aladaa uga hadlay qur-aanka axaadiista nebiga sal alay wasalam ee qawliga ah kuwa ficliga kuwa taqriiriguna way isu raaceen mabdaca iyo masalada iyada ah taqriirinteeda qur-aankuna wuxuu ka cabiray arrintaasi markay lunto oo qadiyatu almuwaalaa waalmucaadaa ay lunto fasaad weyn baa dhici buu qur-aanku cabiray ilaa tafcaluuhu takun fitnat fi lardi wa fasaadun kabiir hadday arrimuhu isku darmadaan oo muslimkiiba ay u kala bixi weydo yaa hiilo kugula iyo hoo yaase cadow kuu ah haddayba kala bixi weydoy isku qasanto fasaad ka weyni ma jiro fitn iyo fasaad dhacasa ugu weyni taa wey fasaadun kabiir waa fasaad iyo fitno weyn wey in marka wax ruuxa u kala cad yihiin oo diintiisii aakhiradiisa uusan luminin oo diintiisii aakhiradiisa markuu lumiyo adduunyadiisiina lumi adduunyadiisiina lunta ismoodsiis iyo waxay ila tahay iyo meeshana wax ka muuqdaan iyo masaalic ka raadin inaad isaga socoto dhagala-aan oo aadan hubsanin muxuu rabbi ka yidhi tabaaraka wa tacaala xaggeesa lagu faray inaad marto waa hadin adoo ismoodsiinaya inaad wax hagaajinayso baad adiguna halaagsantay ummadiina halaagtay allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay war dadka allah iyo xaqa rumaysano yahuud iyo nasaaro ha ka dhiganina kuwa aada u hiilisaan oo isu hiilisaan ood isjeceshihiin ood wax wada qabsataan maxaa yeelay iyagaa qaarkood qaarka kale isxiga kuwa aada isxigtaan ha ka dhiganina iyagaa isxiga ciddii ka weli yeelata oo jeclaata oo isxijisa oo muxuu garabsata allah tabaaraka wa tacala wuxuu yihi iyaguu ka tirsan yahay allahna dadka daalimiinta ee noocaasa ma hanuuniyo alimaam ibn abi xaakim fi tasiri wuxuu ku keenay asar uu ka warinaya cumar bn khataab radi allahu canhu cumar bn khataab waktigiisii oo abu muusa alashcari saxaabiga layidhahdo baa guddoomiye ka ahaa degmo ka mid a degmooyinkii markaa dawladda facsana cumar baa wuxuu faray abuu muusa wax kastoo qaaday oo xoolo ah wixii ku soo galay iyo waxaad bixisay oo dhan hal haragga iigu soo qoray waraaqihii waagaa la isticmaali jiray haragga ka mid ah adiimka hal harag ah qarashkii ku soo galay iyo wixii kaa baxay kulligii soqorbu ina ged abu muusa alashcari markaa wuxuu lahaa nin dhalinyaro ah oo nasraani ah oo karaani ahoo qoraal ah oo arrimahan u diyaariyo u qora ninkii buu amray wixii buu isku dubahaday taqriirkii iyo riboortkii buu diyaariyey dhaqaalaha cumar baa loo keenay cumar markuu arkay ninkii wuxuu ku yidhi ma ninkan baa khasnad haye iyo qoraal ku ah ma ninkaa xafiid ku ah haa kanaa xafiida haa wuxuu ku yidhi masaajidka intaad gasho ma noo akrin kartaa kitaab iyo waraaq nooga timid sham masaajidka dhexdiisa ma noogu akrin kartaa maya buuri oo maxaa ku dhacay buuri ninku majanaa buu qabaa masaajidka la dhigi waayo majanaa baa ku dhacday maya waa nasraani buu yidhi cumar markaasuu aada iyo aada wuxuu u guulguuray abu muusa bawdadana wuu ka barbaxay markaasuu wuxuu akriyay aayaddan qur-aanka war dadka allah iyo xaqa rumaysanow yahuud iyo nasaaro xigtaha ka dhiganina seedka raali uga dhigatay ninaan muslim ahayn ayaddan uu ku fadhiisiiyey waman yatawallahum minkum fainahu minhum asar kaluu keenayo maxamed ibnu siriin uu ka warinayo cabdullahi ibnu cutba cabdullahi ibnu cutba wuxuu leeyahay midkiin ha ka baqo ha ka cabsado inuu yahuudi noqdo ama nasraani noqdo isagoon dareensanayn maxamed ibnu siiriin wuxuu yidhi waxaan u qaadanay hadalkaa inuu ka wado aayaddan qur-aanka war yahuud iyo nasaaro xigtaha ka dhigana iyagaa isxigee haddaad yeeshaan soo maaha iyagaad ka tirsantihiin aayaddaa inuu ka wado sidaa wato baan u qaadanay buuri alimaam ibnu jariir itabari caleyh raxmatullahi imaamulmufasiriin tafsiirkiisa markaad akrido wuxuu tilmaamayaa mas'alada muwaalaadka gaalada laga weli yeesho la xisayso oo wax lagu darsado oo hawshooda laga qayb qaato mas'aladaasi inay diinka bax tahay oo riddo tahay uu tafsiirkiisa ku taqriirinaya aayaddan markuu fasirayo mas'aladu marka masalo sahlan maaha allah tabaaraka wa tacaala aayaadka taa ka dambaysa aad baa mas'aladaa loo sii dabagalay fatara aladiina fii quluubihim marad alla wuxuu ihi tabaaraka wa tacala waxaad arkaysaa kuwa quluubtooda jiradu ku jirtay qalbiga ka jiran nifaaq iyo xumaan baa ku jirta iyo diinnacay baa qalbiga kaga jira kuwa quluubta ka jira waxaad arkaysaa yusaaricuuna fiihim gaalada kaweliyeelashadeeda ayagoo u degdegay xigtada gaalada la xigtaysiyo in wax lagu darsado ayagoo u degdegayoo laga karaynin baad arkaysaa laanna quluubtay ka jirayin markaasaa waxay leeyihiin naksha an tusiibana daa'ira war maxaa idin geeya maad iska daysaan marka la rabo waxay leeyihin waxaan ka baqaynaa masaa'ibta wareegta intay soo wareegto inay annaga lagu habsato oo daa'irada waxay ka wadaan in muslimiintu waa tabar yar yihiina laga adkaado oy gaaladu jebiso oo markaana gaaladu markay jebiso dhulka qabsato annagana dhibna soo gaadho daa'iradaasaan ka baqaynaa saas daraaddeed baan isugu nabaynaa oon ugu degdegaynaa gaalada allah uma cudurdaarin cudurdaarkaana waxba kama soo qaadin waan baqaynaa iyo muslimiintaa laga adkaan annagaana lagu soo jeesan danaha nagii baa wax gaadi taa cudurdaar rabbi ma waxba kama soo qaadin oo ma aqbalin facasa allahu an ya'tiya bilfatxi aw amrin min cindihi baa leeyahy allah tabaaraka watacala wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu muslimiinta nasri siinayo arrin agtiisa a keeni doono kadibna aad qoomamayn doonaan tilaabada ay qaateen oo gaalada inay ka weli yeesheen lagagama hadhin intaasi waa lasii waday mu'miniintii baa waxay leeyihin ahaulaai aladiina aqsamuu billahi jahda aymaanihim inahum lamacakum war soo kuwani kuwii aada u dhaaran jiray maaha inay idinla jiraan kuwii masaajida idinkula jira ee tukana sakada bixina ee ku dhaaran jiray inay idinla jiraan soo kuwii maaha kuwa safka gaalada ka soo jeeda kuwa waxaan samaynaya gaalada kusii degdegayo soo kuwii maaha xabitat acmaaluhum waxay camal samaysteen oo dhan waa buro waa baabacay wa fi nnaari hum khaaliduuna naartana way ku waari doonaan camalka maxaa burburiyey horay loo samaystay gaalnimaa burburisa naar in lagu waarana maxaa keena gaalnimaa keentay iyo riddo ama gaalnimo asli ah aayaaddu waxay tilmaamayaan ficilka ay sameeyeen inay ku gaaloodeen waxay cudurdaar ka dhigteenna looguma cudurdaarin markaasaa rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ka daba keenay aayad sariix ah يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ومنك الدين تكذب وكان وضوطك لكذبته وقال يسوك شيء وقال الرعو الله يقول تبارك وتعالى وحكا تنظر بدء شعلي هي استقل شعل مؤمنين تقول نقول قال لك أضبك كيف إلهي في هذا كتقال cid arrintaa ku eedaysa ama kula dagaasha ama wax kaga sheegtana aan u aada yeelin dadkaasuu ilaahay keensanayaa idinkaa ka tegaya gaalo ka doortayna alla waa idin nacay tabaraka watacala waxba ladinku bali maayo waa la sii wado intaa lagagaba harin waxaa la yidhi inamaa waliyukum allahu warasuuluh waxaa idin xiga allah iyo rasuulkiisa mu'miniinta idin xigta salaada tukada sakada bixiya alla u rukuucaya diinta u shaqaynaya kuwaasaa idin xiga allah rasuulkiisa iyo mu'miniintaa idin xiga oo awliye idin ah ansaartiinu waa kuwa waman yatawalla allaha warasuulahu waladiina aamanuu dadka allah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta ka weli yeesha iyaga isxijiya garab istaaga dadkaasaa rayn doona oo adkaan doona oo qalabada yeelan doona barbiri tabaaraka watacaala waman yatawalla allaha warasuulahu waladiina aamanuu فإن حزب الله هم الغالبون حزب إلهي وقوة يقال أتكان دون رب تبارك وتعالى بل أنت المسجد والسحري مسألة يرى أفيسه ما كان لسعي ربي تبارك وتعالى ترى كثيرا منهم أهل الكتاب كان يعلى إن بدأوا أهل الكتاب كم ضوحا الكيسة يتولون الذين كفروا أيقوا قال لك ولي لم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم naftoodu waxay u hormarisay xumaa alla xumaa waxay naftoodu u hormarisay oo muxuu yahay an sakita allahu calayhim inuu alla korkooda u cadooday wa fi lcadaabi hum khaaliduun inay naartana ku waarayaan cala ilaahayna waa qaateen naarna way ku waari doonaan maxaa keenay gaalay ka weli yeesheen markaasana wuxu uhi tabaaraka watacaala walow kaanuu yu'minuuna billahi waalnabiyi wamaa unzila ilayh hadday rumayn lahaayeen alle iyo nebiga iyo wixii alla soo dejiyey waxya hadday rumaysan yihiin e matakhaduuhum awliyaa gaalada maynan awliye ka dhigteen iimaan sax ah oo mabaadi'da ay rumaysan yihiin hadduu qalbigooda ku jiro qalbigoodu wuu diidi lahaa inuu gaalo ka weli yeesho ma kulmeen laakiin iimaankii saxdaa baan jirinoo waa sheegasho mar hadduu sheegasho yahayna muwaalaatu lkufaar way ka suuroobi kartaa ruuxa iimaanka sheeganaya iimaankuisa qalbigiisa uusa si fiican ugu tegin ayaduna waa nusuus cadcad nusuustaa cadcadka kulligeed waxay tilmaamaysaa ruuxa muslimka mashruuc gaala wadato ha ka foga mashruuc gaala wadato oo muslimiin ku wajahan haddaadan ka hortegin oodan burinin oodan ka qayb qaadanin sidii lagu fashilin lahaa inaad ka qayb qaadato oo taageerto oo qalbi ku taageerto oo dhaqaalo ku taageerto af ku taageerto ood gacan ku taageertaay masale halisteeda lada gaal marna ma dhacayso horeyna uma dhicin maba suuroobi kartaba inuu maslaxo muslimiin intuu ka shaqeeyo dawlad u dhiso dad u dejiyo nabadgelyo u soo celiyo iyagii isku soo celiyo uu mideeyo mashaakisha dhexdooda ka saaro ma dhici karto ninkii rumaysanowna waanu wahmisantahay ismoosiis baa kugu jira caqiidari iyo jahli baa kugu jira taariikhda iyo waaqicaadan ka warhaynin muslimiinta iyo gaalada wixii mucaamalo soo dhex maray baadan garanaynin maanta inta dhex taagan baadan ka warhaynin wahmi iyo dhalanteed baad ku nooshahay waxbana ma ogi xataa haddaad ismoodaysa inaad mutacalim tahay xataa haddaad ismoodaysa inaad siyaasi tahay xataa haddaad ismoodaysa waayo arag khabiira inaad tahay waxaad tahay mid wahmi iyo saraad iyo dalabeed ku noolba gaal muslim uma hiliyo qabiil qabiil ugama hiliyo si qabiilkaa muslimkii uu wax u noqdo kooxna koox ugama hiiliyo siday kooxdaasi wax u noqoto laakiin lafagel iyo lafageri iyagaa laysku jebiyaa weeye dantaadana ka gaar reerba maalin buu ku meel gaadhaa kooxda maalin buu ku gaargaadhaa yuu ku meel gaadhaa kooxda iyo reerka maalinka uu ku meel gaadhahayana way sacabinahayaan danteennaa la wadaa innagaa laynoo shaqaynahayaa dawlad baa laynoo dhisahayaa wax laynoo dhisay ma jiro walahusanah caalamka afraadtiisa kala gedisanoo waddanka muslimiinta ay gaaladu ku duuleen asagoo degan bay ku duuleen asagoo hagaagsan bay ku duuleen way soo haysteen way burburiyeen ayagiibay isku direen ilaa maantana ayagay isku jijabinayaan caqlidarrada ina haysana waxa weye inaan malayno innaga in wax laynoo qabanayo a munaddamaadka dawligaa wax qaban nabaan baa laynoo wadaa ha la garab doono maxaa wax loo dhisi waayo wax jiro ma aha allahna tabaaraka wa tacaala kelimadiisa xaqa abuu qur'aanka si cad ugu cadeeyey marnaba xaq idinla dooni maayaan wanaag wanaaggiinnuna waa dhibayaa dhibkiinnana waa ku farxayaa in tusibkum xasanatun tasu'hum wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha war wanaag haddaad heshaanna way ka xumaadaan haddii aad xumaan heshaan oo xumaan idinku dhacdana way ku farxaan ilaahay tabaaraka wa tacaala kelimadiisa ninkii ka leexdoo beeniyey ama ka dalaystayoo aan qaadanin caaqibadeediiyo cidhibteeda isagaa la kulmi doona adduunna waa khasaaray aakhirana waa khasaaray nabigeenna moxameda salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa rabbigii wuxuu ku leeyahay nebi moxamedow haddaanan ku sugi lahayn waxaad sigtay in aad wax yar u iilato haddaanan anagu ku sugi lahayn waxaad sigtay oo khasar u gashay inaad wax yar u iilato u iirsada shay-an qaliilan in yar inaad u iilantaad dhigtay haddaad u iilan lahayd in intaa yartacana maxaa dhici lahaa idan la adaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat waxaan ku bedhansiin lahayn cadaab labanlaaban oo adduunyada iyo nolosha ah iyo cadaab labanlaaban oo aakhara abaan labadaba waa isugu kaa dari lahayn haddaad in yar u leexan lahayd ood xaggooda u iilan lahayd ayib in yar in loo iisho wax yar la garabsado wax yar la jeclaado wax yar wax lala qabsado mashaariicdooda la fuliyo hawlahooda lala qabto muxuu ahay la soo dhawaysto muslimiinta lala xigsado la garab siiyo nacam idan la adaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat adduunna waa lagu khasaaray aakharana cadaab iyo ciqaab rabbi tabaaraka wa tacala baa aayaadku tilmaamaya allah laga boqo tabaaraka wa tacaala war rushigi iyo caqliga ha loo soo noqdo war muslimiintu inay wax noqdaani waxay ku xidhan tahay inay rabbigood intay isku xidhaan oy alla tala saartaan tabaaraka wa tacaala inay iyagu dhexdooda ka shaqeeyaan khilaafka inay saaraan inay midoobaan inay walaaloobaan inay wax qabsadaan ayagu isku tashadaan laakiin gaal baa wax loo qabanayaaye waa ismoortiis iyo dhalanteed iyo daandabangaaladoe lagu dabalugo-ay ilaa iyo maantana laga qancilaayo allah tabaaraka wa tacala nabigiisa maxamed sal ly slam wuxuu ku yidhi dariiqa ku tosno falidalik amarka lagu siiyey iyo dariiqa xaqa ku sugnow mahma kaanat ilumar hala xadgudbinaa adiga iyo dadka kuraaxsanba dariiqa saxdaa ku toosnaada xadgudub iyo baqigana iska ilaaliya ha xadgudbina waxaa laga dambaysiiyey kuwa dulmiga sameeyeyna ha iilanina iilasha yar ha u iilanina walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu haddaad u iilataan maxaa dhacaya fatamasakum naar naar baa idin taaban wamaa lakum min duuni illahi min awliyaa xagga allana kuwa idinka hiliye heli maysa allahna idin hilin maayo xaggiisana laydinka hilin maayo naarna way idin taaban allah tabaaraka watacala waa idin cadaabaya adduun iyo aakhirana waa la fashilay waxaa lagu fashilmay mabdigii baa lumay alwalaa walbalaa baa lumay almuwalaatu lilah walmucaawadaatu lilah ayaa luntay xaq iyo baatilkii baa isku darmaday muslimiintii iyo ma garanayaan xaggay aadaan yaa la garab siin yaa laga hiilin yaa lagu farxi yaa laga nixi mabaadidii o dhan baa isku dhex yaacday fitanka iyo fasaadka ad arkaysaan baa ka dhashay sida qur-aankuba tilmaamay ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir haddaan mu'miniintuna isxigin gaaladuna ayagu goonidooda isu xigin oo wixii isku dhex yaacaan fitne iyo fasaad weyn baa dhici buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala waana ka muslimiinta maanta haysta wey caqliga rushdigaa loo soo noqdo muslimiinta walaala iyagaa iyagaana isxiga ayagaana isku qadiya ama shisheeyaha ka baxsan ee gaalada mana xigaan waxna lama wadaagaan brogramtoodana ma fulinayaan dantoodana ma wadaan ninkii yeeli waayow soo maha mawcidunaa amaama allahi tabaaraka wa tacaala ballanteennu waa alla hortii ballanteennu waa allah hortiisa tabaaraka wa tacaala adigoo gaalo u nusraynaya markaad dhimato iyo ninka tawxiid iyo muwaalaatu lmu'miniina ku dhintay kulankeennu waa aakhara iyo alla hortii tabaaraka wa tacaala sallu wasalimu calaa khaatami alanbiyaai walmursaliin allahuma salli wasallim wabaarik عن عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون